bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiin faylaa kulanta faylaa dhegaystayaal meelwalba o isin roogtaan ha ka dhowaada barnaamijka kulinku warsan oo wakhtiyadan oo kale ninku barataan raadiyaha warsan ee magaalada baydhaben wakhtiyadan oo kale isinku dhugunsataan dhegaystayaal hamiinnimo arba waa hamiinnimo talaada oo arbaaniya ahowda inta taarigdan iyo kabeeganta tumiyi kowta bila afraad sannadda labada kun iyo toban iyo toddobada qodobada dhegaystayaal barnaamijka kulanku warsan hamiinnimadan una sinhaynaysiina dhega doontaan haddii ilaahay isar weliba ku mid eh taliska ciidanka booliska koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaanna taliska gobolka baay weliba uuse ku digay qaraxyo markaas kudhiyaan gudo magaalada baydhabo islamarkaasna baaq usu andiri taliska shacabka reer baydhabo in iyo ku feejignaadaan islamarkaasna iyo isku ilaaliyaan meelo markaas mashquulku badan jenaraal waa jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan taliyaha ciidamada booliiska gobolka baay oo rimoogaas ku hadlow islamarkaasna baaqas jeediyo ee dhegaystayaal barnaamijka kulunku warsan hamiinnimadan haseen ku gudbiyi doona saasoo kale dhegaystayaal kulunku warsan qodobadanu siin kahayna weliba ku mid ee weliba xaaladda nololeed ee dadka ka nool qasadheera laa sheegahaya in iyo eedan sii humaadahayta akureed markii dadkaas saameen kuweelatay abaarta ku jirta koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaanna deegaanada hooskooyow degmada qasadheera iyo akubugtaaleen dad eedan fara badan islamarkaasna culayska haaya degmada qasadheera guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada qasadheera oo idaacaddu warsan arrimogaas walkuweydidii kulunku warsan iyo dhegaystayaal hasin ku gudbii doonna qodobada saasoo kale barnaamijka kulunku warsan dhegaystayaal una hasin gudbii doonna siina dheegi doontaan weliba ku mid ah madawynaga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya weliba uusaha gebagabaayey safarkii uusa karoogi dalka dubay islamarkaasna usa martigeli boqorka dalka dubay welina markaas madawynaga usa kulmo la qaaday maalmoogii usa roogi dalkaas jaaliyadda soomaaliyeed ee meelas roogta islamarkaasna khudbad dhinii walba taabadaasa usa ku jeedii shir usa ku qiibgeliy magaalada abuudabay ee dalka dubay barnaamijka kulanku warsanya dhegaystayaal haseen ka gudbii doonaa madawynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo qodobada saasoo kale dhegaystayaal kulunku warsan una hasin gudbii doonay sina dhegi doontaan weliba ku mid eh hay-adda culimmada soomaaliyeed weliba iyo shirjaraa'id geeka ka qabadeenna magaalada muqdishow welina iyo kudigeenna ururdiimeed markaas lakugu dhawaagii magaalooyinka hargeysa iyo magaalada caasimadda ee muqdishow islamarkaasna la sheegay in haddii linku horseena ururdiimeedkaas dhibaato markaasa ngata shacabka soomaaliyeed dowladda federaalk soomaaliyana culimmada iyo inka baagan in arrimogaas walalkuu gabda maamulka somalilan weliba iyo geeka habsaga dhikeena ururdiimeedkaas qaar ku mid eh oo ka dhawaagay in markaasa iyo diintiyo ku bilaabda doonta deegaanada somalilan barnaamijka kulanku warsanya dhegaystayaal shirkaas jaraa'id culimmada iyo ka qabada magaalada caasimadda ee muqdishow hasan ku gudbii doona qodobadaas iyo qodobo kale oo ka jiraan weli kukooyo gobollada dalka soomaaliya dhegaystayaal hasan gudbii doona barnaamijka weli baasaare waana sina dareersiyaye uu nimadan anoo cabdulaahi nuur aadan jaceelow ee farsamada waa b k mar kale iyo kulanka warsan waayahay dhegaystayaal mar kaliyo barnaamijka kulunku warsanya hawada seen kulanaa barnaamijkii gudagala qodobkan koray weliba uusa nagadeeyaa taliska ciidanka booliska gobolka baay gaar ahaanna magaalada baydhabo weliba uusoo ku digay qaraxyo markaasa magaalada baydhabo ku dhiyaan islamarkaasna shacabka iyo inka baaqeen saraakiilla ciidamada booliska in iyo ku feejignaadaan waana iyo isku ilaaliyaan meelo mashquulka badan waana lanseena saasoo kale taliyaha ciidamada booliiska gobolka baay jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan oo arrimogaas ku hadlaya weliba uuse baaq indiray gaadiidleyda iyo weliba bajaajleyda markaasa ka dhashageysadaasa magaalada baydhabo in beryey weli ku bilaabda lanka argo korna antana dhexayta sarta shee ibraahim iyo weliba afar idoodka maadaama meelaas mashquul badan maalintii laku dareemow taliyaha ciidamada booliiska gobolka baay jenaraal maxad mahad cabdiraxmaan aadan oo arrimogaas ku hadalow weliba is erey
waxaan raacdayda inaan halkaa laga gaadhsiiyo ayaan rabaa ulana soo xiriiray waxayna tahay waxaan gaadhsiinay maalmaha kan hadda aan ku jirno cadowga ummadda waxay ku jiraan diyaargarow ay rabaan inay shacabka ummadda ku dhibaateeyaan gaar ahaan magaaladan baydhabo inay ku dhibaateeyaan oo ay waxyeeleeyaan dadka shacabka ah oo suuqaas jooga oo meelaha xiriiriga ah inay qarax ka sameeyaan oo ummadda ku laayaan sheeka ay u diyaargaroobeen annagana saasaan hor taagannahay shacabka waxaan oga digaynaa waxaan oga digaynaa inay iska dhaafaan baararka ay hor fadhiisanayaan oy doobanayaan inay iska daayaan shan qofood wax ka badan inayna meel fadhiisanin iskala ilaaliyaan kala tagaan baararkaas ay hor fadhiyaan ninkii rabashaha xamdiyaha kacabo ha ka taga fadhigaas in la iska daayo gaadiidka waddada qarkeeda la dhigaayana waa mamnuuc in la iska daayo laga dheeraada maalmahan fariimahan gaarsiinahay taas waa ka mid dadkuna inay u dhega nuglaadaan cadowgana xeeladihiisa ay fahmaan oo iska ilaaliyaan tan kale afar idoogka iyo baar sheekh ibraahim inta u dhaxaysa iyo nyaanyada maalmahan soo socda oo laga bilaabo berrito bajaaj ma istaagi karo ilaa suuqa dhismaha lagu galo oo jidkaan cad bajaaj ma istaagi karo baabuurta yaryarna lama soo dhigi karo bajaajyada iyo baabuurtaas booseekooyin kale oo banaanka ha raadsadeeno waddada dheerdada ka dhaaseeno meesha caanaha lagu gado wax bajaaj la yidhaha iyo wax baabuur la yidhaha laga bilaabo maanta ee maalinta beriya baabuur bajaaja ma istaagi karo ummaddana waxaan uga digaynaa arrimaha iyada aan sheegayna inay ka dhegan yani u dheganuglaadaan fahmaanna ujeeddada waxaan ilaalaynaynana waa cadowga magaranaysa xaaladiisa oo xunkaa in ummadda ku dhibaateeyo arrintaas laga feejignaado oo la iska ilaaliyo waa fariimaha aan gaarsiinayo shacabka ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer baydhabo howlgallo badan baa la samaynaya mid adag baa la samaynaya tii horey loo waday baa lasii kordhinayaa suuqyada iyada ah waxaan uga digaynaa dadku inay ka dheeraadaan meelaha la farfariisanayo sida baararka oo laisaga jeecadayo maala yacniga loo fadhiyo ha lagu xisaabtamo ha lagu xisaabtamo cadowga qarxii ka dhacay daasiil area waxaa ka soo wareegtay hal sano hal sanaa ka soo wareegtay maalmahaana muqdisho iyo waxay ka wadaan waad la socotaan nimanka cadowgaa bilaalo xoog laaan ka qabanaynaa dadweynuhu arrimaha nabadgelyada ha ka qayb qaateeno haddaaseena meel waxaan tilmaamaynaa ha laga dheeraado sida baar sheekh ibraahim waa ku xelinaya iyo afridoodka inta u dhaxaysa ha la iska ilaaliyo gaadiidka shidaalka ku dejinayo alaa iyaga oo afridoodka shidaalka ku dejinayo laguma dejin karo ilaa iyo amar dambe laguma dejin karo taasi ha la iska ilaaliyo baararka horteeda fadhigeeda ha la iska ilaaliyo ha la feejignaado nin walba qofkuu ka shakiya ha soo sheego daraxu qof buu noqon karaa gaadiid buu noqon karaa innagana waardi adagaan ka haynaa boliiskuna shaga ballaaran bay qaban doonaan noocyo kastoo badan oo ay ayagu ku gabadaan baan annagana kula gaban doonaa arrimaha ayagaa la iska ilaaliyo fariinta aan gaarsiinayo shacabka reer baydhabo waa taas
daynab how inta kukoytimay daarudawa hosbitaalnamay daayradin intan jeed daarudawa hospital wax usumay daarudawa hospital leyli lema ay foola isbitaal daawo yaadlu wamay way diin diriko diin lay bilaaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinima lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilowka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i eriirdhatiyo busho walaagi dadbakadhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal dictor alluunle ilmisay alla deersiiyey waaye aragnimo ka darsidi dctor maxamed abshiraa meele diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo gaanlagnamaykai dadaaraw kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegaystayaal nool darartan barnaamijka kulan ku warsan qiibooji hore ayaa ku guda jirna waliba weli ayladhaanka kuweerahaitee shacabka reer qasedheera kureed markii iyo in iska darantii abaaro iyo weliba cudur welina markaas maamulka degmada qasedheere uusa fariindiray dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaana dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya in iyo ilgaare ha ka fiiriyaan islamarkaasna iyo booqasho ka kooyaan qasedheere walyaabo xilligan qasedheere kutiigagna iyo indhoojo ka aragaan guddoomiye ku-xigeenka degmada qasedheere oo idaacadda warsan arrimogaas unkuurbi weliba usaray
walaal degmada qasdhadeer gobolka bay aaladee aragtay isku wanaaqsanta amada aragtay soomaaliya oo doorasnaislaamkaba haddii aada fiyaabanta aragtay ee nagada qabne ka bilaaba aaladii isku fayle kadibna abaaro iyada aaladii aan hunte dadka aanku ulus abaarta aanku ulus cudurta ilaahay ilaahay maxadan dadka oo dambiyeedka waa roonadeen ilaahay maxadii rooba iyo dugtowinyo aaladii oo kale isku faylata walaal abaarta ada afkaa hadda inku dhawaajidi degmada muddooyinkiin dambeyna dhibaato dhinigii weliba abaartaha kuweerasi bal mayha ziyaadi oo dhiniga abaarta ah wallahi walaal duniga abaarta aragtay boqolkiiba laadun amal boqolkiiba laadun amal dadka ku qaxe duniga aragtay sida baydcuyo sida aragtay doolow iyo dhulkaas ayaan baxe iyo ciidan ka baxyaan boqolkiiba todobaatan amal dadka baxooyaan inta kalen aragtay ilaahay maxadi rooba subuuya roob ilaahay inshaan xaaladii saaso adag laakiin haddii oo macwanadii oo walba hadeeruhaan dadka meelihii walyarba ku sheegaa wada kahooya saaso xaaladii laan haddii guguura oo ciyaalshii daawada lamadii neefan ba neef irin hay gadaayo aragtay magaalyaanka baawa baad aragtoon abaatis uluste aba xaaladii saaso walaal walgargaare oo dhinagi iyo maamulada sida dowladdii dhexe iyo maamulka koonfur galbeed hasiinku deeri ee lanka gurmudow dadka abaarto xilligan ee deegaanadiyo saameynta kuweella tijarte walaal waan aragtay hadda oo aragtay meelahanoo deeri waa xaqiyaraata waalmale waalyar oo aragtay sidan oo shirkadooyinku waalyar diiban oo konton goosi walaase walba aragtay mamaadeen laakiin waa dhinida aragtay ee ku dareeraan dhinida koonfur galbeedba dowladnigu dowladda ku dareeraan oo macawano eh macaladeerna xaaladii saaso ciida dadkana dhibaataysiiya dhibaato ilaahay ha ku qaade walaal saasa qaabsiiyo tirada dadka deegaanadiyo ha kuroori ee andanbeyti ee hagala qase dheera bugtaallo meega inka sheegi korto qiyaas ahaan walaal degmada aragtay ciida boqolkiiba aragtay ilaa aragtay maraa ilaa aragtay saddex kun afar kun haka dhaxeen hataa buushati wana hadda sida haddii aragtay waal gargaare baan lahayna shibanbiyoodkina bilaahi kaba goobasho kanagadi haddana isla markii haddana aragtay kuwii duulooyinkii kulli haddana aragtay inaga baydhooyi doolow yaa hooga saaran markii hore ayda kolkaa ilaa afar kun shan ku haato harooti haddana haddii macawan iyo walaasba gorod waa shigan biyoodna haddana kula nijarti wadayaaen haddana badayin aragtay doolow iyo baydhooy ilaa hamar maalmoogilaha dhaafi guddoomiye roobab yaa weliba yo kugu badaayana deegaano ku tirsan gobolka baay kase dheere heje roobka jaray walaal qabta dheer hijee roobka aragtay dhulka dooyada ee sida aragtay raama udayso farnuula iyaal ilaa dhulkaa dooyaalka ee daafayla fudhi dinaha aragtay oo oo baydhow tukutee qantaa dheer tukuteena ilaa aragtay ee dhulkaas iyo aragtay ilaa aragtay liberta dheer ahaa dhinuhu oyoon aragtay injarta tumankilhugaytaraman injartoona daaga lete laakiin walaal beeraha aragtay roob male beeraha roob male laakiin dhulka oo aragtay daagahay
mudana guddoomiye roobabkaas aday in sheegtay deegaana ku tirsan qase dheere kugu badan roobab badan oo waroogi biigileenga walaa roobabka aragtay kanjooyada ahoogla kanjooyada sida saaxyaalka sida siiriteeda sida weelatiga raan aragtay yaa raamooya dhulka aragtay oo boqolo biyo badan ayaa mareen iyo roobka kaasaa hoog badan roob aragtay ilaa abaari haruununka shal baxawnu shay aragtayda beega dhinaga duuyada jara laakiin inaga oo aragtay bayjiyo hardaas inuu oo sidnoo jaroonayaan aragtay roobbay le isku leetaan hardi ilaahay roobta aragtay hoola miduha goosado saasa qabsi walaal waayahay xaaladda shubanbiyoodka markiiuna fiirina muddooyinkiin dambeyti shubanbiyood dhibaato dadka haayalaha ku sheegay ee gase dheera bal ma isku bedelay xaaladii shubanbiyoodka ee gase dheera ku teegnayti shabambiyoodka mara aragtay dadka kulli aragtay isla yaaban hadda ilaahay maxabiis markii aragtay hanii la beero goboobaada la beeran yaraan afartan konton qof yaa la harayay hadda ilaahay maxabiis iyadaan rooyo meydii oo aragtay boqoldii dheeraadkii jaraasi hadda labaatan ilaa toban iyo shan ayaa tijaarta weli aragtay foolna mambana laakiin hoogaho aragtay eeda niidon ku jirti laakiin eeda niidon jirti hortilaanka oo ay uruka rooba ma shiba maasee dhahay haddii eeda aragtay ilaahay gargaaran biyo gargaaran luqradi ah marka surmay shaban biyoodka guddoomiye dimanbiyoodka boqolkiiba sagaashan walaal surmi laakiin saasete waxyaalo oo aragtay hadda boodbood ee golan qof qof aragtay bilaaw damadaan oo dhar dhulkiba rooba faydan doonya shibanbiyoodkan madi roobka dhulka agaarado roob faydan la hela ya eedan roonaday laakiin tiradii badan aytay shalalabta hayti hamiinkiba intaasoo gaara taasoo oo aragtay mooto dadkeenaki ilaahay gargaar la gargaara laku heli laakiin hadda waa la muuqadaa
guddoomiye weliba in sheegtay in gargaarsaas inan badanayna dad shirkada degmada qasadheer ku howlgalow afartameeyo qof oo kale yoon dhiibiyeen afartan qof laquudi keliya dadka makafilan ama gargaar intaas yar laha dersi dadku walma kuuga badkor xaaladda titiyo maamulka degmada qasadheere marar badan yaa baaq diray oo weliba xaaladda tan ku qaylidhaami qaylidhaanta kale ee uu ka isandaraasan maya tan walaal qaylidaankuna daraana may waa hadii ilaahay ada aragtay ma muddo aragtay waa danka waan soo saarshaa waan tare aragtay ma wal aragtay maawano la fishaanin danka magaboobiyaa waxaan soo saarkana dhanka hadii aragtay baahiye mise haddii kale hadii dhibaataysiin waxaan soo saarsi eeda humaade may baadeenka dareen aragtay dadka dawladda dhahay ilaa koonfur galbeed ilaahay haddii aragtay dadkaas aragtay gargaar alaaladeer hataa kormeerna haddanka kooy kormeerkii baa dhanka kooy waa siiye wadan waa aragtay lanfadaana bolonkuwargabna baaba shiila fadaa miyaaba qalbigaana sheeni hataa wafdo dareeran boo kale la ogaasay oo aragtay dhibaatooyinka kuwa aragtay fiiriyaa unba dadka aragtay isugu ekaan fiiriyaaba waa inay dad aragtay la xisaabtamo yaa malay wadanka hadii degmooyinka dheer degmadiyan kuwa soo saaro badanaaysina degmada kasi dheerowo hadii ilaahay eramay aragtaday aragtay ilaahay gargaar gaba inti aragtay kormeer la gabanaa kana marti adan kooyda yaa intii dadkaba intii kala goradaa soo badanka kooyda dhagaa gabeeba maqabta may walan dergen dhambaahan magorada may eray inti kormeer la kooy wadanka la feeri dhulka la feeri ummada aragtay mas-uuliintii ummada aragtay mas-uulka ee inti aragtay ummadon bartiyo aantee sidii ata aragtay markaas kuba at aragtay qaylidhaanka qaylidhaan kala dadaraa may argay baashimayli isku aano waana nagna aka kuku dhamadaa baashimaylis isku dharaarno baydo mar isku dharaarno intan laku ku dhamaadaa waana korbanan isku saaraan danaadadada dhaqlaha ina la isku aragee inti ummada la dhagamaar arkaylaanka markii arkaylaanka dadka kooy eento aragya ku nace may ku odsidaan eenti kormeer badan lahasuubi ummada eentiya aragtaa saf odsidaan guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada qasadheere oo idaacadda warsan warmaayaa kaasahay iyadaa maasanta guddoomiye adigaa mudan walaal walaal degmada qasadheer gobolka bay aalad
صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر مع مزار لحظ المقر فخارك طلبك بسلالة ايه الفرقان
ليو براكودو دسبداي ريد بكاركو الفرقان ليراو انت على فايل الشانيه لي ريمي لا انجي
baqaarka qalabka dhismeeda alfurqaan afugazi agarshay dhanbasile
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo nool darartaan kulanku warsan qiiboji ee dhexaya hasidirna qodobka kal waliba uusa nagadeeya madiinaga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo weliba uusa safar shaaga karooge dalka imaaraadka carabta walina intiusa rooga waa intiisa roogii dalkaas kulamo la qaaday dhiibo shalduwun ee madaxda meelas roogta iyo weliba saas oo kale jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaas roogta walina jaaliyadda soomaaliyeed uusa xilla kulu qiibgalay kulun uusa ku horjeediyey khudbad dhiniy badan taabadaasa
shaksi ah qof ka shaqeeyana inuusan ila shaqaynayn maxaa yeelay markaan waa meeshii ugu dambeysay oo la aaminayay qof madax ah haddii la yidhi waddani haddii la yidhi musuqmaasuq la-aan haddii la yidhi qof shacabka jecel yihiin waa meeshii ugu dambaysay haddii hadda wax naga halaabaan waxaan aaminsanahay qof dambe ma aamineysaan marka standardka ayo filaysaan hadduu sarreeyey inaan kor uga sii kacawo si runtii dee aaminaada aad aaminteen inaan ka dhabayo hadduu ilaah yidhaahdo taas waa ballanqaad aan horey u qaaday oo ku salaysan runtii waxyaabaha aan qabanayno oo aan nidhi soomaaliya saddex cadowleeda idinkana runtii inaad nagala shaqaysaan sidaan saddexdaas cadow aan uga adkaan lahayn kow waa musuq maasuq musuq maasuq cadow wuxuu ku yahay dowladnimada maxaa yeelay haddii dowladdii ay isxadayso oo shacabkii la xadayo dowlad ma jiri karto waa kasar kasarna qofka lama noolaan karo marka muddaan la nooleen musuq maasuq laba yaanu laba arrimood ayaa noo taalay inaan la dhimano kansarka ama inaan ka badbaadno markaan haddii ay naga halaabo afar sano soo socota dowladnimo soomaaliyeed runtii waxaan aaminsanahay inay la dhimanayso maxaa yeelay kansarku waa cudur waxaan aaminsanahay hadda inaan ka kaban karno waa la dagaalaynaa sida ugu daran ayaan ula dagaalaynaa musuq maasuqa waxaanan rabnaa inaan ku dayno dowladaha hore u maray oo diiday musuq maasuq annagu dad islaana nahay markii qofku wax kuu aamino ganacsatada taqaanaa mara badan waa sheegay qof haddii wax ku aam kuu aamino uu ku khayaamo mar labaad ma aaminaysid laakiin siyaasadda waa la aaminaa qofkii haddana waa soo noqonaa waa la aaminaa maxaa yeelay ma fahamsanin siyaasadda iyo dowladnimadu inay ka sarreyso xitaa ganacsiga maxaa yeelay waxaana saaran mas-uuliyad laba iyo toban milyan oo qof oo qof walba leh wax indhala wax dhagala wax cuuryaana wax maxaan ku rahay caqligiisa aan dhamayn waxaan dhalan oo hadda caloosha ku jira iyo wax soo socda oo soo oo dhalan doona toban sana ka bacdi maxaa yeele waxa hadda aan samayno waxay effect ku yeelanaysaa ilmaha dhalan doona labaatan sano haddaan hadda wax wanaagsan ka shaqayno oo aan dan shaksiya laga shaqaynin oo dan guud laga shaqeeyo oo horumarka dalka ah waxaa runtii dhexlaaya carruurtaa soo socda haddaan ka shaqeyno waa xun oo ugu horeeya musuq maasuqa cadaalad daro iyo aamin daro waxa dhexlaaya labaatan labaatan sana kabacd dhalay maxay wax meel loo dhigay ma jiro tan labaad oo aan rabno inaan la dagaalno waa xagjirka iyo shabaab xagjirka iyo shabaab iyo musuq maasuq waa sumid maxaa yeel labadu ma ogola dowladnimo nina si xun iyo kugu dhex jiraayo waa ku cunaya waana kula deganya nina banaanku kaa jiraayo waa isku kaad arrinaya labaduba dadkii laynayaan oo waxbuu ay aabiyeeri maayaan marka labadu isku si yaan ula dagaalaynaa ta saddexaad waxaan la dagaalaynaa waa sheegnaa mar walba fakay ummadda soomaliya wax isku laayay ama shakigaan keenay ama dhibkaan keenay waa fakri saddexduna isku xiran yihin laba wa saddex waa wada noolyihi waa saddex cudur waa wada noolyihi hal goolaan ka dhexeeya goolkaas ka dhexeeya wuxuu yahay dal inuusan jirin dadna aysan jirin marka haddaan rabno dhal iyo dad sharaf leh waa in diinteena waxayna faraysa aan yeelno oo ah musuq maasuq iyo xatooyo waa waxa weeye xaaraan maxaa yeelay annaga ammaanada saaran ammaanadaasna inaan ummad u hayno yaan loogu dhiibin maaha inaan leenahay maaha inaan dadka waxay noo dhiibeen noo dhiibtaan aan dib ugu soo celino oo ah adeeg dilad la dhiso nabadgelyo la keeno iskoollo loo sameeyo carruurta dadka masaakiinta ah wax la taro caafimaad la sameeyo sida adduunka ay tahay hadda meeshaan waan ku raaxaysanaynaa iskama imaanin waxay ku timid musmaas ma ogola xabjir ma ogola kooda miskiinkana waa caawiya tasbiir maxaa allaga loo diiday marka dalkeenu waddamadaad arkaysaan oo ku yaala khaliijka kama kheyraad yaraa ogaada xaqiiqu xaqiiqu laakiin dee maamulkii aan rabaa oo adduunka ay kuu aamin lahayn inaan tuug ahayn an kugu darsadaan laakiin haddii aad tahay mas-uul tuugna tahay cid wax kugu darsanaysa malaha sida ganacsatoo kale wey maxay dadka wax lagu darsanaya oo taqarrub dadka dadka inay horumariyaan waa ganacsato dowlad ma aha dowlad wax ma horumariso ganacsataa horumar marka ganacsatada soomaaliya maalgashanayo waa inay helaan dadkii maamulka hayay inay yihiin dad aamin ah oo aysan weydiisanayn commission fee cut iyo wax la mid ah oo ay ula dhaqmaayaan si professional ah maxaa rabtaa inaad samayso meeqa shaqaad kaliya garanaysaa uu ka fekero kamberigan toban sana ka bacdi ama labaatan sana ka bacdi ka fekero oo xitaa uu sii sometimes uu siiyo cashuurta xitaa uu ka yarayo maxaa wax laga helayaa ka badan kamberigaas imaanayo markiiba waxay la falgalayaan ganacsatada jiray maxaa yeelay waxay u baahan yihiin dad tusa magaalada dad u raadiya shareholders u raadiya dowladda waxaa laga rabaa inay difaacdo in trustigaa siima laakiin markiiba haddii lagu soo dhaweeyo lacag keen wuxuu leeyahay haddaad toban milyan meeshaan geliso ama boqol bilyan aad geliso hadhow so kan hadda adoon waxu bilaaban wax ku weydiisa hadhow see ku yeeli soo ku oran maayo intaa intaad bilyan gelisay haddaadan labaatan milyan keenin meeshaan kuma shaqaysanaysa admatugaa ku darsan kartaa saddexdaasaa naga go-an in aan dalkan keenno wax noo diidayna ma laha khibradda aan leenahay marka haddii hadda aan ka faa'idaysano khibradda aan leenahay cid leh afrika kuma jirto kuma jiraan kuma jiraan africa weli dadka waa u wahsan yahay iyo wareerkaan soo marnay ma ka baxsanayaan ma ka baxsanaysa waxaan soo marnay ma jiraan taariikhda markaad u fiilisaan yurub waxay soo martay boqol sano oo dagaal ah oo civil war ah waxay soo martay soddon sano oo reliefs war ah ayay soo martay annaga konton sana waxaas dhan ku maarnay hadda haddaan istoosina marka oo idinka madaxdiina aada adeecdaan oo aada nala shaqaysaan oo aada gacanna siisaan oo qashinka ladiin sheegayo maxaa yeele waxaa ku dagaalaya soomaaliya laba laba dad dad raba soomaaliya inay burbursanaato oo marka dambena laska qaato iyo dad fiican yaa ku dagaalaya haddii marka idinka dadka fiican aydan gacan siinin dadka fiican waa iska cararaya waa laga adkaanaya mafahantid dadka xun ma nastaan mana seexdaan mana hasadaan dadka fiican waxay leeyihiin hebela hawsha sameynaya u dhaaf kii xumaa markii wax sheego waa iska dhegaysanaya ma odhanayo war qofkaan wakti maad siisid war in balaaya kugu dhacday intaasoo sanaad wax mucaaradaysa maad dadkaan aan wakti siino maxaad wakti daran u sheegtaa ma dhahaya waa dhegaysanaya marka qofka fiican sidii loo garaacayo loo garaacayo wuxuu leeyahy war balaayada ma iskaga tegi macnaheedu waxay tahay waa istragal waa jihaad ama waa lagaaga adkaan ama waa ku adkaan haddii marka qofkaaga fiican aad difaacan weysid qofka xun isagu waxuu raaba hadduu waxun yimaadaan ama wula shaqaysan waaba suu rabi hadduu la shaqaysan waayna wula dagaalo waa caayo wuxuu ku bedelan hadda mid kaloo ka xun walaalayaal waa dawlad jeceshihiin keliya enaf maha waa waa xog waa waa waa waa madax jeceshihiin enaf maha waxaa la rabaa mas-uuliyad aniga isaaran idinkana waad isaaranta haddayna mas-uuliyaddiina qaadan marka haddaad shacab tahay nabadgelyada inaad wax ka ilaalisid sidii gabadhaas walaashay sheegtay haddaad ganacsada tahay inaad cashuurta bixisid laakiin aada hubsato dawladdu inay sidii laxubay u maamulayso lacagtii aad dhiibtay oo aada noo sheegaysaan kan lacagta idin weydiista aydan qarinayn ama idan u qarinayn inuu xumaato sameeyo ilaan ganacsada naftigoodu sida hadda gabadha ay sheegtay dhib kuwa haystaa laakiin kuwaa jira oo ganacsataa oo ninkaan dawladdu shaqeeya u qaranayo wax oo ku taageera xumaansada kasnaanuush waaya haa lanuus marka kan dhiiba iyo kan kan qaataba waa isbelgis
madaxweyne ma balan qarshiin voice buu ku qoran maasha allah yahay Waxaa wax la la- qaryo ma ahan taageeraasa u baahan nahay marka waxaad u baahan nahay inaad tartiib noogu sheegtid inaad tartiib inaad tartiib noogu sheegtaa keliya ma aha inaad qofkaas tiraahdo haddaa siinayo ogaada aan qofkii qabanna marka isoo qaadanaa naftigiis xaqiiqda idin sheegaya marka hadda nabad sugidda intaan xoojinno nabad sugid intaan xoojinno yaan dad ganacsata ah waxuu shaqayn doona nabad sugidda
ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب كوليجيا دار العلوم داها بيدوها هوي هدرو أبابو ما دفقي واك فصحوا ما جرى ما فصح عمي هتن ويد مدي إيه كل يوم ما ويد مدي لما شو دارنا عيا أنا ليش يا مثل ما تويا adeerow adeerow beendisu ariga shalay dugsi gooye geegi la gooye maalinkan dhirfinya باكو سي هاشتان الدنيا ها، سي هاشتان saaxiibow doogu silay maaha an maykiin haaye kuleeji nadiif e unogi fiikuune kii damiin e walbaradu ay dareero kada dareeraw lijeeya akiyaarlay nagada ulmulay nagada wakiin haaye kuleejada daarul ulum dhaaha baydhawa leera unogun jeey hoo ada nadiifkiin nagad fadaasiyo jey dhownu koodeg fadaas meedhijey بس بس فايدة أجي جيت من الأساس دو فايدة أنتيس أنا ما يجيني إيه رسولك ما يقدر دارمية ديران فايدة أنتيس الدوية كل يجي دور سنة دار العلوم طه بيلو dalaaliya dambardameey dadnaman walbarashuwa aluundoorshana diintan islaamkuwa horta dadow taas ogaada كوليجي دار العلوم طه بيلوة كوليجي درافان هاينة دار علمية روغو والبرسول أولادة إيه إنك دلالة أولوغي دو كوليجي روغو دين إماجي دتيو بركبرد دكتور لي هركنا ولايو دورسنا هات قرقرو كوليجي دار العلوم طه بيلوة دبينو الموغتين walbadoo aysiinkamada daalineen kolleejka daarul culuum dhaaha baydhowa owlaada qur-aanka kariimka way ka xifdiisiye way ka tarbiyeeye waan way ka xanaanoye mukumerin darweelowka ogoonta tacliinta kale maadiga andheer wayba kale siyaada ka eh lankii qur-aanka kariimka dhammaay shareecatul islaamiya yalla ka bare kolleejka wayba usubiyey shahaade derajo sare leh hoo onoga dadnagadoo diintis dadshay idalshay anfaha ada fadaas walaalha la deer kolleejka daarul culuum dhaha baydhawa kuleejka daarul culuum dhaha baydhaba iyo weliba usukiyaale
idaacadda warsan iyo noo dhegeysaatan dhegaystayaal kulunka warsan qiibooje dhex ayaa ku guda jirnaa hay-adda culimmada soomaaliyeed weliba iyo geeka kulun iniska kuhaya magaalada caasimadda ee muqdisho ku ku hadaleena ururdiimeed kaga dhawaagay magaalooyinka muqdisho iyo hargeysa welin iyo ku digayna ururdiimeedkaas dowladda federaalk soomaaliyana anka baaqan in iyo walkuga badan
bismillahi raxmaan raxiim culimada soomaaliyeed baaqa culimada soomaaliyeed oo ku saabsan kooxda alsaabicuuna bilxaq alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wabacd culimadu iyagoo ka iyagoo gudanaya waajibka ka saaran ilaalinta diinta iyo danaha ummadda kadib markay u kuur galeen baaqyada ka soo baxay kooxdaas waxay caddaynayaan kow in kooxdaas ka mid tahay kooxihii qaatay fikirka takfiirka oo ka unkamay lixdameeyadii xabsiyada dalka masar uuna hogaaminayey ninka la yidhaahdo shukri mustafa oo asaga iyo kooxdiisa loo tiriyey dilkii sheikh doctor maxamed xuseen aldahabi ee markuu sanadku ahaa kun sagaal boqol iyo toddobiyo toddobaatankii labo fakarkan wuxuu ku salaysan yahay gaalaysiinta dadka muslimiinta ah intooda badan sida ku cad baaqyadooda gaar ahaan baaqa labaad saddex kooxdan waxay ka duulayaan faham khaldan oo ku saabsan masaa'il ka mid ah caqiidada islaamka iyo siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ay si qalloocan uga tarjumayaan una horseedaysa talaxumo iyo tallaabooyin aan la mahadin afar culimmadu waxay ugu baadaysaa ummadda soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan fakarka gaalaysiinta oo ay waddo kooxdan iyo kuwa la mid ah sida kooxda loo yaqaano takfiirka oo jooga meelo dalka ka mid ah hoggaankooduna uu yahay maxamuud nuur cusmaan shan culimadu waxay ugu baaqayaan kooxdan inay ka toobad keenaan gaalaysiinta iyo meelka dhaca ay u geysanayaan dadka muslimiinta ah lix waxaan ugu baaqaynaa culimmada dunida islaamka gaar ahaan culimmada soomaalida inay ummadda uga digaan wax kasta oo halis ku ah diintooda iyo maslaxadda caamka ah wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sida aad maqlayseen biryahan hore waxaa loo yidhi maa min yawmin ilaa wahuwa sharu min aladii qablah maalin ma jiro ilaa maalin ka horreeyey ayuu kasii shar badan yahay aakhiro zamaankiina waa lagu jiraa ummadda soomaaliyeed oo falilaahi alxamdu aan seef lagu islaamin islaamkuna soo gaaray idoo nabiga calayh isalaatu wasalaam makal mukarama uu joogo weli hijratul uulaa raggii asxaabu rasuulillaahi ahaayeen calayhi afdalu salaatu wasalaam ee deelac ka soo degay dhulkaan oo dhul arlu xabasha la isku dhihi jiray islaamku soo gaarsiiyey oo sayidina jacfar bin abi daabi uu hogaaminayo ilaa maanta dad muslimiin ah dad xufaadu qur-aan ah dad ahlu qiblo ah dad diin diinta dadka dalka soomaaliya ku faafiye ah dad caalamka diinta xataa gaarsiiye ah oo hadda wadamanka diriskan al ah oo badan dad muslimiina oo soomaaliya ka tegay diinta islaamka ay gaarsiiyeen in maanta hadda islaam ugu yeeraa la yidhaha meel ku dhacay ku tahay amba lagu gaalnimo xogmiyo dadkii hadda dhahaya arbaciin sana islaam nahay anuku dacwadana ku jirnane laftooday u gufeen sida sheekh bashir ba uu sheegay nabigeena wuxuu leeyay alayh isalatu wasalaam man sallaa salaatana wastaqbala qiblatana wa akala dabiixatana fadaka almuslim aladi lahu dimat llahi wa dimatu rasuulih muttafaqun calayh nabigeena wuxuu leeyay alayh isalatu wasalaam qofkii salaadayna dukada qibladayna qaabila waxyaabaha anuka aan gooracana cuna waa muslim qofkaas wuxuu ku jiraa balanta ilaahay amaanada ilahay ku jiraa cahdiga ilahay ku jiraa amaanada rasuulka iyo balanta rasuulka ku jiraa weliba ha ku khiyaanina ilaahay oo xadiidku dabadiga amaanadiisa dadkaas dhiigoor waa macsuumin maalkoodana waa macsuumin umirtu an uqaatila naas xataa yashhadu an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah wa fii riwaaya wa ani rasuulu llah wayuqimu salaata wayutu zakaata faida facaluu dalika faqad casamuu minii dimaahum waamwaalahum waxisaabum cala allah rawahu ibn um xadiidkan waxaa waay ibn cumara wariyey laakiin dhammaan oo raawigiisu waa ibn cumar laakiin waxaa soo saaray dhammaan axsaabu sunan oo dhan xadiidkan xadiid bukhaari waayo saa ogtihiin culamada kalena waa la qaban maanta dadka soomaaliyeed ma muslima mase ma ahayn maba ka hadlayno ma joogto dadka wada islaam ah ayagoo lafsadooda waxay idhaahdeen wasburinaayaan oo naxnu jamaacatu min almuslimiinana waa leeyihiin haddaa dadka islaamka ugu yeeradeena waa leeyihiin waxaan rabnaa marka bayaankaynu waa qoran yahay culamadu ay soo qortay oo aan u jeedinayno waxaan ugu naseexeynaa ayuka kow in dadka fikirka takfiiriga ay qaateen inay ka laabtaan waa ugu baaqaynaa in ummadda soomaaliyeed ee maanta dhibka haysto aysan qayb ka naqanin na waa ugu baaqaynaa
nimankan horta nimankan waa nimankaan u naqaynay alhijra watakfiir nimankii dadka gaalaysiin jiray dhihi jiray annaga mooyaane inta kale oo dhan waa muslim waa shabaabkeennan oon hadda qoryo wadalin xagga caqiidada shabaabka waxba kuma kala duwana yacni keligannaa muslima keligannaa diinta fahmayna intiina kale waxaa tihiin lama arko horta muxuuha saas u fahmaa duruuftay ku abuurmeen waddanka masar dhowr iyo kontonkii jamaal cabdinaasir kacaankiisi markuu qabsaday wadaadadii iyo culummadii diinta fidinayso xabsi ka buuxiyey wuxuuna oola dhaqmay si aada u xun wuu dildilay wuu ay buu ku diray qofkii oo nool buu ay dhinac ka cunay wuu cadaabay wax bini aadam haddii lagaaga sheekay waxaadan xamili karin idaacadihiina hadde way haystaane dicaayad culummadii baa la dicaayadayn xabsigiina way ka buuxaan waa la karbaashi marka dhalinyaradii wadaadnimada loo xidhay ee ku jiray xabsiyada yaa su-aal isweydiiyey dadka sidan inoo gelaya horta ma muslim baa isawaagaada diinta inagu hays inagu dilay iyo shacabkan mudaaharaadii ele ha la laayo maxay yihiin ayaguna shacabku way mudaaharaadii oo waxay dhahayaan ilaan waa la shuuciyada waa taqaanaan siay shacabka oogu ciyaaraan siday rabaan u marsiiyaan gurbaan iyo bowbow iyo inta yarayda handawadaagga aan hayn waad arki jirteen marka shacabkii baa lasoo kicin waxay leeyihiin dadkii saa loo cadaabayay ee muslimiinta ah ee khiyaartaha diinta loo haystay oo la cadaabayaba yaa iyaguna leeyihiin intay mudaaharaadaan dabbax dabbax yaa jamaal jamaalow gawrac gawrac waa dadkii diinta u xidhnaa marka dhalinyaradii ma waxa su-aal bay isweydiiyeen meesha lagu cadaabayay dawladda sidan inoo geli ma muslim baa isa waa gaalo shacabkan le hala gawracna maxay yihiin xugun deg degay way cadoodeena maogta cilmi badanna mala xugun deg degay gaadheena waxay dhaheen waa muslim waa gaalo shacabkuna waa gaalo dawladduna waa gaalo marka keligood baa muslim sheekh weyn oo culummada islaamka ka mid ahaa meesha ku xidhnaa oo dadka la cadaabaya ka mid ahaa ayay u tageen waxay dhaheen dawladdan iyo dadkan sidan inoogu mudaaharaadaya u farxaya ma muslim baa isa waa gaalo wuxuu yihi wash hadalkaa daaye wuxuu u sheegay kelimo markii dambe kitaab laga alifay sheekhi kitaab uu ka alifay yuu u sheegay wuxuu yihi naxnu ducaatun laa qubaar annagu wuxuu yihi inagu waxaynu nahay dad ducaada oo dadka diinta oogu yeedha laakiin dad qaadiyaal ahoo hebel waa muslim hebel waa gaal hebel kanaa qalada kanaa saxa taa shaqadeenna baa ilaahay baa iskale laakiin inagu dadka diintaan oogu yeedhanaa sheekadaa ka baxa buu yihi nin shukri mustafa la yidhaahdo oo dadkii meeshaa ku jireeda yaa markuu xabsigii ka baxay fikerkii faafiyey dhalinyarada haddee aan cilmiga lahayn kolka laysu oohiye wax loo sheeg sheego waddankiina fisti badan uu ka jiro si dhib yar baa loo duufsan karaa waxay bilaabeen kii jaamacad dhiganaya inuu ka baxo layidhi ummadani waa gaalo jaamacaddeeda ma rabno kii dugsi sare dhiganayo inuu ka baxo nin injineeroo waa hore ka baxay jaamacad inuu yidhaahdo dawladdan looma shaqaynayo xagee marka cunto laga raadsan intay kabatolo iyo maxaad iyo muktar qaataan yay suuqa fadhiisan islaamkii dacas ka goay u talayaan taasay shaqo ka dhigteen saasay ku bilaabneen dawlad kalif dhiigyo cabahoo kalifalis ah dhibaato ay keentay bay horta ka abuurmeen haddii dadka la caburiyana taariikhdu mar kastoo ay tahay dhibaatadaasi waa imanaysaa waxaan rabaa marka wax yar inaan ka taabto qodobkaas waan ka baxay nimankan hadda gaalnimada inoo qaybinayay oo ayagu le ummaddani waa gaalo diin ma taqaano jaahili bay ku jirtaa keliganaa wax fahmayna cilmi yaridoodan wax idinkaga sheegaya cabdilxamiid waa garanaysaa sheekh kashf aad baa loo yaqaan wuxuu yidhi way ii yimaadeen kolkaasa waxay yidhaahdeen buu yidhi diintii baad ka baxda war maxaa dhacay oo kiyaadaad qabtaa horta raggan hadda waaweyn ee nala hadhadlaya cilmigooda horta xaggaasuu maray mawqiyaalaa lagu gaaloobaa iska sii bay dhaheen buyr waad ku gaaloobi halkan imo xamar toddobaatan iyo sagaalkii ya iyo xamar yaan ku arkay anigu kolleyba toddobaatan iyo sideedii iyo kolkii fakarku halka yimid ee ka bilowday dadkii raacay hadda waa lais yaqaanaa mogta waan is naqaynay
intaas kadib walaalayaal sidaa maqlayseen waa shir jaraa-id oo culammadu ay qabanayaan kuna saabsan ee, jamaacada cusub oo soo baxday waxaan doonaynaa marka inaan fahmno marka anu aan ka hadlayno arrimahan in dad la colaadinayo ama dad la aflagaadaynayo ama dad wax loo geysanayo ma aha ee waxa weeye anagoo gudanayna ee, waajibkii diinta islaamku ayna saartay iyo xaqa ay diintaasi nagu leedahay iyo xaqa guud ahaan muslimiintu nagu leeyihiin gaar ahaan ee, shacabkeena soomaaliyeed saa maqlaysa jamaacadaas waa jamaaco laga baahiyey ama isku soo bandhigtay aan filaya in masar meeshu ahayd bay ila tahay marka ma aysan taageerin eh, soomaalidu way ka mid yihiin qaarna inay taageerayaal yihiin bay sheegeen qaarna ee, shirkii lagu soo bandhigahayey ama lagu cadaynayey inay jamaacadaasi jirto raggii ku jira raggii fadhiyey bay soomaalida qaarkood ahaayeen marka waxaan rabnaa inaan fahmno jamaacadaas waxa dadka ay ugu
waayahay dhegaystayaal culimaa udiinka soomaaliyeed oo giigka shirjir ayd ka qabday magaalada muqdisho waana ku hadlaayeen warardiimeed iyo dhegaysateen guud ahaan beedkaaseen dambeeyey barnaamijka kulunka warsang oo hosaari waana sinadiraysa anoo jaceelow eh farsamada walibaa uu ka barnaamijka farsameeyey b k intiinoo kulunkan kulunka higreedan ku kulmi doona haddii ilaahay isara hamiin fayle